madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo ayaa wareegto uu soo saaray isku shaandhayn ku sameeyey qaybo ka mid a xukuumaddiisa isku shaandhayntan oo taabanaysa badi qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda sida golaha wasiirada ciidamada hay-adaha madaxa bannaan iyo dekedda magaalada berbera ayaa waxaa ku jira mas-uuliyiin cusub halka qaarna la isku bedelay kuwo kalena ay seeftu la tagtay waa sida uu warkan kusoo sheegaya wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac
sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada ayaa madaxweyne siinaayo wasaaradda arrimaha gudaha ugu magacaabay yaasiin xaaji maxamuud xiir faraton halka wasiirkii wasaaraddaasi cali maxamed waran cadde isna uu bedelay wakiilka somalilan oo fadhihi doona dalka etoobiya wasaaradda duulista iyo hawada ayaa iyadana loo magacaabay farxaan aadan haybe halka wasiirkii hore ee wasaaraddaasi cumar sheekh maxamed faarax isna loo bedelay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo wasiirkeedii cali sandullana xilka laga qaaday wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta oo iyadu in muddaha bilaa wasiir ahayd ayaa loo magacaabay maxamuud sheekh cabdilaahi cige halka wasiirka ganacsigana isna loo magacaabay cumar shucayb maxamed iyadoo wasiirkii hore wasaaraddaasi xuseen aadan cige xuseen dayre dib loogu magacaabay afhayeenka madaxweynaha oo hore u ahaan jiray iyadoo sidoo kalena afhayeenkii iminka jagadan hayay isna loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca sharciga dhinaca ciidamada ayaa digreetadan taliyaha ciidamada militariga loogu magacaabay sarreeye gaasa nuux ismaaciil taani oo hore muddo sideed sannaha jagadan u soo hayay halka taliyihii hore sarreeye gaas ismaaciil shaqale cismaan isna u baneeyey jagadaasi waxaa kale oo taliye cusub loo magacaabay ciidamada badda oo in muddaha jagadaasi ka bannaanayd waxaana loo magacaabay sarreeye guuto cabdi xirsi ducaale halka sarreeye guuto maxamed cismaan caalin dayibe dib loogu cusboonaysiiyey taliyaha laanta socdaalka ee somalilan iyadoo hore uu jagadaasi usoo magacaabi jiray wasiirka arrimaha gudaha balse war-saxaafadeedkan lagu sheegay in hadda wixii ka dambeeya uu soo magacaabi doono madaxweynuhu waxaa kale oo war-saxaafadeedkan lagu sheegay in abaanduulaha labaad ee ciidamada militariga loo magacaabay sarreeye guuto saleebaana barra xasan sidoo kale digritadan ayaa xilkii lagaga qaaday maareeyihii dekedda berbera injineer cali cumar maxamed xoorxoor oo celcelis ahaan jagadaasi soo hayay in ka badan labaatan sanno iyadoo markii labaad uu jagadaasi kala wareegi doono axmed yuusuf diril oo isna ay noqonayso markii labaad ee loo magacaabo jagadani iyadoo sidoo kalena loo magacaabay dekeddaasi maareeye ku-xigeen cusub islamarkaana laga dhigay cabdi cabdilaahi xasan mataan halka cumar abukuro hore u ahaa maareeye ku kii dekedaasi isna xilka laga qaaday dhinaca kale gobolka moorodijeex ayaa digreetadan lagu sheegay inuu yeelanayo guddoomiye cusub iyadoo loo magacaabay jagadaasi maxamuud ismaaciil cilmi halka guddoomiyaashii hore ee gobolada awdal iyo sool iyagana la isu bedelay digreetadan ayaa sida oo kale isubedel lagu sameeyey wasiir ku-xigeen oo halka wasiiru dowlayaal iyo weliba agaasimayaal cusubna lagu magacaabay waxaana noqonaysaa mid muddooyinkanba si weyne loo dhowrayay islamarkaana ku soo beegantay xilli uu gabaabsi yahay muddaxuleedkii xukuumadda madaxweyne siinaaye oo ku eeg horaanta sanadka inugu soo foolle cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa